isku duwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee degmada barawe cabduqaadir maxamuud aweys ayaa daha furay tartanka qur-aanka kariimka oo ay ka qaybgalayaan soddon iyo laba arday oo isugu jira wiilal iyo gebdho kuwaas oo laga kala keenay fasalada kala duwan ee madarasada al-qur'aanu dacwa waxaa ka qayb galay furitaanka tartanka maamulka madarasada al-qur'aanu dacwa waalidiin culimmada deegaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan cabduqaadir sheen axmed maamulaha madarasada al-qur'aanu dacwa oo soo agaasimay tartanka ayaa ka warbixiyay ujeedka tartanka loo qabtay jeeka maynii ballaawadaaya tartarka qur-aanka oo sidibere sadareere jeeka maalin isliin ardayda oo labaatanku junsi ka tartanayeen lix arday iyo qaar tobanka junsi ka tartanayeen isku deersiin inkastoo wakhtiga gaabana bere saakiya hal saac inta la kooyaaye ilaa duhurkii duhurkii fasaxsa qaadana haddana bacdulcasar soo naqdayna maalin arbaca maalintii awaalmarinta la biyaaya ardayda oo tartanka ka guulaysata markiska dhowaada tartankan sanadkan le maki arka tartanka sababtii la isugu biyaaya may atee in dhalo hamigihii la dhisa oo la jeelaay in oo qur-aanka baridan ka dadaaleen sanadka dambe beesooda la badiyaayo lama jibaar la kuweelaay sanadka saddexaad may ka jireen dhalo oo tartanka guulaysadeen kaalinta koow koowaad iyo lamaad iyo saddexaad dhalo iyo waalidka kiyo cumro la deeyaay kacbada la deeyahay cumro tikidka lakubiyahay hoteelka lakubiyahay baabuurka lakubiyahay meel kuley qarashkan biyahay cabduqaadir maxamuud aweys isku duwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta ee degmada baraawe ayaa sheegay in tartanka uu yahay mid muhiim ah oo lagu ogaanayo heerka aqooneed ardayda isaga oo bogaadiya madarasada al-qur'aanu dacwa soo qayb galno xafladan aad iyo aad u weyn waa tartanka ugu habboon in lagu qabto tartamada ee adduunka ah marka markasu dacwa waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa in ay si fiican u aljubaaraan ama in si fiican dadaalkoo dadaal ay ku sii daraan insha allah wa tacaala marka ardayda waxaa aad iyo aad u rajaynaya insha allah wa tacaala guul iyo horumar macallimiinta maamulaha madarasooyinka tartankan qur-aanka kariimka oo ah mid sanadle ayaa ujeedkiisu yahay sidii ay u xifdin lahaayeen soddonka jus ardayda wax ka barta madarasada al-qur'aanu dacwa